sida aad samayseen hadda isku tashi baa idinka muuqda laakiin inaad isku tashiga xoojisaan waa lagama maarmaan shacabka magaalada iyo deegaanka iyo gobolka u dhashay in dhibka garsoorka loo bandhigo oo dhibka xabsiyada loo bandhigo oo dhibka booliska loo bandhigo oo culayska loo bandhigo oo dawladda u bandhigto oo garsoorka u bandhigo oo ganacsatada loo bandhigo iyadana waa door furan waayo dadku maanta dawladnimadeenu aada uma afka meel walba waa waa fragile waa meel walba iska iska week aniga idinla hadlayaa xelaalihii guud ee qarankaa shan bilood mushahar ma qaadan maxaan gobol u diraaba horta gobol maxaan gaarsiinaa marka waxaa loo baahan yahay marka waaqica aan ku jirno in in aan in aan runtii abaarno hadda ninkaan jananka garab fadhiya waxaan umalaynaya xataa mushahar ma laha maogi jananada boqol dollar iyo wax la siiya iyo xamar jooga iyo laba boqol wax la siiya maaqaan la shaqayn doonaa waa nin sharci yaqaana waa tababaroon wax idinka siin karaa
dadku way u baahan yihiin waa baahi dadweynuhu qabaa baahi dawladeed baa jirta dawlada garsoor bay u baahan tahay waayo dawlada waxay u adeegtaa dadweynaha adeeggaa ay dadweynaha u qabanayso haddii adeeg nabadgeliyo ciddii ka hor timaada garsoor ay horgeysay u baahan tahay markii adeeg nabadgelyo qabanayso adeegga nabadgelyo maxaa loo sameeyey ciidankii booliska loo sameeyey inuu dadka naftooda iyo maalkoodaba ilaaliyo hay-adihii kale nabadgelyada sirdoonka iyo nabadgelyada baa jira oo iyana loo sameeyey inay ilaaliyaan nafta iyo maalka qofka bini aadamka iyo cirdigiisa iyo dawladnimada ciddii ku xadgudbaysa ee ay qabtaan cid ay meel ay horgeeyeen bay ubaahanta ay dawladda u baahanta waa garsoorkii qofkii tirsan qofka tirsaday xadgudub ama ha ka tirsaday dadweynaha kale walaalkiisa kale dadweynaha ah ama ha ka tirsado dawladda iyo maamulka ka tirsade meeluu uga cawdaa buu xaq u leeyahay meesha uga caban karana waa garsoorka baahidaasina ugu baahanya qofkaas marka baahi ballaaran baa horta garsoorka loo qaba garsoorkuna baahi buu qabaa ninka garsoore ah ruuxa garsoore ah baahi buu leeyahay wuxuu leeyahay baahi ah in noloshiisii lailaa la ilaaliyo in naftiisii la ilaaliyo inuu helo xafiiskii iyo wixii ay ku shaqeyn shaqadiisa ay ku socon lahayd wixii naftiisa uu ku ilaalin lahaa iyo wixii uu shaqada ku wadi lahaa labaduba waa baahi uu baahan yahay intuba heerka la moodayay ma gaarsiisna halka heerka la moodayay ma gaarsiisna waa iska nolosha bini aadamka inaan dadku meel wada joogin sida fari sida farihasa baa loo kala duwanya aanay u sinnayn laakiin baahida koowaad sidaan aaminsanahay waxaa qaba garsoorka galmudug baa qaba oo bahan in laysdabar taago hadday tahay dawlad maamul goboleed iyo hadday tahay dawlad dhexe waxaan leeyahay ragga garsoorka maanta halka jooga garsoorku horta waa fardulkifaaya marka hore in garsoor la helaa waa waajib guuda ilaahay baa jiriyey haddana wuxuu sii noqdaa fardulcayn wuxuu sii noqdaayo qofka markaas qof aan isaga mooyaane cid kale markaan gaab kale marka aanay jirin inuu qabta iyana waa fardulcayn siday salaaddu waajib u tahay idinku waajib baa gudanaysaan waajib diiniyaa gudanaysaan waajib dawladeed baad gudanaysaan waajib dadnimaad gudanaysaan waajibka no waxa ka dhasha abaalmarin oo qofka hadduu waajibkii sameeyo abaalmarin baa ka dhalata hadduu siman waayo hadduu fulin waayona waajibkii gudan waayana waxaa ka dhalata maxay la xisaabta waxaan aaminsanahay waajib baa gudateen aad gudanaysaa ha ahaado waajib dawladeed ha ahaado waajib dadweyne ha ahaado waajib shaksiya ha ahaado marnaba ku gudbuxaysan maysa waana wax taariikh qoraysa aasaasiyaashii iyo aabbayaashii dadkii ku dilay garsoorka puntland ina iyo garsoo- garsoorka galmudug inay digtay wixii idin kula qaban karo waa waa laydin kula qabanayaa hadday tahay waxaan talo iyo dardaaran aanu siin layno dulgoboleedka hadday tahay qayladhaan wixii aan kula dhex dhac- ku dhex dhacayno mm, dawlad dhexe iyo bini aadan kale waxay wax bixiyaan waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa kulankeena dambe aan kulankan ahayn in aynu inaynu ku kulanno iyadoo halka maanta la taagan yahay ama la maraya meel ka horeysa aad u gaadhay garsoorka galmudug baan rajaynaya mana aha wax fog ninkeen ciddeenay noola tahay waa arki doontaa waana gaari doontaa haddii la hayno waxaan kusoo gabagabeynayaa waad dadaasheen waad dul qaadateen waa sabarteen dalkiina u sabarteen wuu dhabar adeegteen halkaa kasii wada ogaada in laydiin maqan yahay oo mas-uuliyiinta reer federaal ay idiin maqan yihiin haddaanu garsoorkii dhexanahay federaalka maxkamad iyo xeer ilaalinba waan ka ballan qaadaynaa toba taagtiibu rugmada baa soomaalida tidhaahdaa in wixii la heli karayo aan waxba lagala hakran